ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada warka duhurnimo idaacadda star f m qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah caruur badan oo iskuullada isaga baxay dowla deegaanka kajaadho haweenka raaca mootooyinka mandheera oo baaq loo diray iyo xaaladda magaalada beledweyn oo maanta degan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeenna waa duhurnimo isniina taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun saddex iyo labaatanka kusoo dhowaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dhamaystiran mid ka mid ah ducada mandheera ayaa waxa uu baaq u diray haweenka raaca mootada qodobareedkan waxaa mandheera inooga soo diray cabdiqafaar habi
ducaadda ismaamulka mandheera ayaa baaq u diray haweenka raaca mootada laba lugaalayda ah ee loo yaqaano boodhaboodhada ee ku nool ismaamulka sheekh cabdicasiis dhaqane oo ka mid ah ducaadda mandheere ayaa ugu baaqay dumarka in ay ka waantoobaan raacidda mootada isagoo tilmaamay in ay xaaraan tahay taabashada jirka qofka ajnebiga ka ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyey in dumarka ay dhibaatooyin badan kala kulmaan raacidda mootada
asalaamu calaykum waraxmatullaahi barakaatuhu aniga oo sheekh cabdicaiis oo ducaadda magaalada mandheera ka mid ah insha allahu tacaala kulley halkan waxaan kasoo jeedinayaa baryahan waa magaalada waxaa kusoo batay oona aad ugu sii badinahaya dumarka iyo gabdhaha raacayaan mootooyinka raacaya gabar muslimad oo iimaan leh inay mooto raacda nin ajnabi ay la raacda oo haddana garbaha ay qabsata arrintaas waa arrin dhibkeeda la waaya waana amarka ilaahay oo la jiiba ay noqonaysaa walaalayaal marka arrintan in laga aamusano kulley munaasib ma aha wixiina dacwo waaye oo dacwada diinta faafinteeda ay ka mid tahay al amru bilmacruuf wanahyi cala almunkar waajibaa naga saaran mar walba ayuha alikhwa marka gabdhaha waxaan ugu baaqaynaa dumarka oo walaalaheen oo nala dhashay waxaan ugu baaqaynaa arrintaas inay ka waantoomaan iska ilaaliyaan mootooyinka ay raacin nimanka ajanabiga mootada ay la raacin nimanka ajanabiga mootada ay la fuulayaan ajanabiga garba ay haystaan ay ka waantoomaan ilaahay goodan ay ka baqaan subxaanahu wa tacaala ilaahay waa idin abuuri gabdhow waanana u noqoni doontiin berina waa lagu su-aali doonaa waxyaabaa noocan aad suubinaysiin waa ogahay culummada badana way ka hadleen akhyaartu way ka hadleen laakiin dhagax jaraq umusinaysaan arrintan iska ilaaliya hadday mootadan kula dhacda oo nabar xoog leh uu ku gaaro ama as dhimata adiga dhib isu keenay khatar waa galaysa amaad galaysaa marka gabdhaha walaalahiin waxaan ugu baaqaynaa ilaahay geena ka baqa gaariyaal kale oo ilaahay idin sii oo ilaahay idin fuday raaca mootooyinkan ka waantooma iska ilaaliya waxaad arkaysaa gabdha muslimiin oo mooto saaran oo ninka ajanabiga ay macnaha garbaa haysataa xaaraan waaya lama ogolo diinteenna ma ogolo ayuha alikhwa ilaa nairobi ilaa inta dhexdooda culummadu way ka qayniyeen oo way sheegeen way ka hadleen laakiin gabdhaha waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay gooda ka baqaan bini-aadan ha ka baqin ilaahay diina ka cabsada subxaanahu wa tacaala marka arrintaas mar dambana ay soo laabanin magaaladeena countiga mandheera aad bay ugu soo badinaysaa haddaa waxaa laga qaban waaya haddii kaleba anaga balliq iyo gaarsiin baan ka rabnaa oo inaan gaarsiin ummadda arrinta u sheegna ayaan ka rabnaa marka arrintaas gabdhaha ka waantoomeena iska ilaaliyeena ilaahay goodana ugu baqeena culummada warkoodana aa yeeleena ducaad iyo dadka fartiinta ay usoo farayna aa qaateena haddaad yeeli waysiina koley ilaahay qaafil maha oo wama allahu biqaafilna camaa tacmaluun inaas macnaha mooto fuusho oo lugaha dhinacayaa ka maraysa ajnabi aas tafka saarta xaaraan waaye iska jirta cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta ista ismaamulka mandheera
guddiga qaabilsan xalinta muranada siyaasadeed ee p p d t ayaa soo saaray go-aan uu ku hakinaya in wax shir ah ay qabtaan garabka xisbiga jubilee ee taabacsan kanini kega oo ka tirsan golaha xeerdejinta bariga afrika ee iyala waxa uu muranka ka dhexeeya kanini kega iyo weliba jeremiya kioni oo labaduba sheegaya inay yihiin xogayaha guud ee xisbiga jubli hase ahaatee david muraade oo ah guddoomiye ku-xogeenka iyo weliba xogiyihii guud ee jubli jeremiya kioni ayaa cabasho u gudbiyey guddiga qaabilsan xalinta muranada siyaasadeed ee p p d t iyagoo ku doodaya in kooxda uu hogaamiyo kega aynan u hoggaansamin amar maxkamadeed amarka maxkamadda ayaa ahaa in keliya jeremiya kioni loo ogol yahay inuu xisbiga u hadlo khilaafka ka dhex taagan jubbaland ayaa soo bilowday horaantii sannadkan ismaamulka kajado ayaa waxaa sii kordhaya carruurta iskuul la-aanta ah taasi oo sida la sheegay saameyn ku yeelatay abaartii darnayd koonfurta kajado carruur badan ayaa iskuulka isaga baxay iyagoona u go-ay inay raacaan xoolaha sarkaalka u xilsaaran carruurta dowlad deegaanka kajado oo arrintani xaqiijiyey ayaa walaac ka muujiyey carruurta aanan iskuulka dhigan bulshada kajado ayaana loogu baaqay inay soo wargeliyaan carruurta iskool la-aanta ah Iko watoto najua kwa hili eneo la Kajiado South bado hawajaenda shule. Vijana kazi yao imekuwa ni kuenda machungani.
Sahii watoto wengi hawako shule, wametoroka, wanaenda kuchunga na ni wa darasa la tatu, wa darasa la nne, wa darasa- wanaenda kuwa wachungaji. Kwa mchungaji, kuna mtoto wa miaka kumi ambaye atakuwa mchungaji.
Hakikisha kwamba chifu mwenye yuko karibu na wewe, tuambie kama mtoto fulani hayuko shuleni, yuko kapteni, ama mtoto fulani hayuko shuleni, ji- anafanya kibega kwenye shamba la mtu hapa Lengatenkima, then tubebe mwenye shamba na wewe mtoto, ama anachunga ng'ombe ameenda savo si kama mtu anachunga ng'ombe, anachunga mifugo yake, si ni kweli? Napika mnada, mtoto anawekwa boarding.
Katika takwimu inasema sisi ndio tuko karibu kuongoza hii maneno ya kukeketa watoto hili eneo la Kajiado South. Hii ni kitu ingine ningependa kusema. Siku za mwizi ni arobaini. Wewe fanya hii kitu, lakini Mungu tu ako na tutaweza. Tukipata ujumbe, ni lazima tuta kuchukulia hatua ya kisheria, na pia nyinyi watoto, ningependa munisikie uki na hii inaongelesha kwanza watoto wasichana. Ukiona kwenyu iko wazee wameanza kukuja, unasikia sukari imeletwa eh, unahakikisha unaongea na mwalimu, tuko pamoja eh, na yeye mwalimu unajua, sababu tumeweka mikakati na wanajua vile wanaweza tufikia. Tutahakikisha ya kwamba hujapeanwa.
Hatuwezi sema kwamba tunajivunia watoto kwa sababu tuko kwenye mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunawapeana watoto wetu mapema mno na kuficha siri pia. Wakati wowote ule, toa taarifa, hata kama ni mtoto jirani, toa taarifa.
iminkana dhadhaab waxaa laga dayrinayaa xanuunka aabba soomaaliyeed oo ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga ee xagardheera muslimiinta soomaaliyeed ayuu ka codsanaya in ay u soo gargaaraan
lix bilood aan jirana waan sakaraad ahaa oo meel duur lamida aan yaalli dad ma dhalin ani dad ma dhalin hantina ma qabin waa lixdan jir xanuunsan muddo lix bilood ah maxaa la ehe ninkan layidhi ma adiya ama hindiya ala dhehe cabdi dhaqane waa juwa waa yeel leh dhabanka bidix uga taalla buro weyn oo boog ah waxayna boogtu ku faaftay afka dhabanka iyo sanka soomaali weyn ilaa aadaan dhehe dadka muslimiinta aan dhehe ilaa aada soomaali weyn aan rabaa inay eh, i caawiso soomaali weyn muslimiinta waa yeelkan oo aad u xanuunsan ayaa ka sheekeeyey bushigiisa
xanuunka i haayo waa xanuun weyn oo dhibkiis la- la- la- la taalayinba Eh, muddo lix biloode yaansaan ahaa oon ahaa meel dibada aan jifi oo duur baadiya baadiye dii soo caawiyo dii soo caawiyo dii soo caawiyo aad aan uga codsan lahaa aabbahan oon lahayn carruur waxaa laga keenay baadiyaha fog ee gobollada jubbooyinka waxaana soo qaaday gabar ay qaraabo kora yihiin museygaana arkaysa inuu xanuunsan yahay muddo lix biloodeh waxaa soo qaada waa aniga ani hooyaday hooyadiis bay qaraaba yihiin sidaa ajligeeda ayaan u doonay aniga marka lii sheegay asagaa dheh ii wacbal gabadhaas waan tagay waan doonay aniga gabadho kale qaraabanahay muuseyga haddaan u tago waxaan u tago wallaahi asagoo guri ku uray siduu ilaahay ugu ogyahay oo salaam calaykum la dhehayninoo gurigii urkiisa laga kala cararay carafisayo cuudiyo wax baan meel meel hataa wax laga gadaayna ma jirin wallaahi wallaahi ye meeshii markaan tegnay ayaan soo qaaday xagadheer ayaan keenay ani xagadheer ayaan deganahay isbitaalka ayaan geeyey xagadheer isbitaalka markaan geeyey laba wiig aan kula jiro isbuuca meesha qanjir ayaa laga soo bixiyey qanjirkii ayaa baareen xanuunaha haliska ayaa lagu sheegay iisha nuur guure waa gabadha haysa aabbahan xanuunsan maxaa la dhahay meesha waxba ugama qaban karna waxaad geysaa meelahaas gaaris iyo nairobi iyo meelaha ka koregey anigana wallaahi shaqa weligay mishaarna ma qaadin meelna kama shaqeeyo meelahan ka xamaasha wallaahi waan u awoodi waayay inaan meelaha gageeyo haliska ah museyga markaa waxaan rabaa muslimiinta dhammaan waxaan ka codsanayaa si naxariisle inay nagu soo caabiyaan museygan kaloo gaaristan dhow aan gaarsiiyo sidaas ayaan ka codsanaya muslimiinta dariska iyo dadka arkay dhibka haysta waayeelkan soomaaliyeed ayaa ka sheekeeyey dhibaatada ka muuqata
odaygan waa oday xanuunsan waa oday lix bilood xanuunsanaa waa oday dad aan lahayn wallaahi oo ninkan arrintiisa aad baa ii danqise waa nin meeshii lagu cun lahaa afkii wax lagu cun lahaa xanuunada halistaa ka soo baxeen waa nin aan wax cunaynin wax fiican u laqi karin waa saad aad ku arkaysaan oo afka looga soo baxay ninkan ma qabo dad ehile ma qabo xanuunkiisa ayaa loo sheegay in wax laga qaban karo haddii la geeyo isbitaal wanaagsan balse qarash lagu geeya looma hayo gudaha xeryahana waxba loogama qaban karo sida loo sheegay ta ee soomaalida ama muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ninkan inayna lala soo caawiyo muslimka muslimiinta u dhexeeyaa qofkan dad muslimiin dadka uu walaal u yahayna diinta lagu walaalowey marka ninkan aad arki haysiin
dhanka kale xanuunka iyo maralka waxaa u dheer gaajo guri la-aan nafaqo xumo iyo macaaluul badan museygana wallaahi hadda wuxuu cunaa cuntaa taa ma cuno xaalow oo ugu xanuun badnaay xanuun baabiya aan duray intuu saaka laba jeer intuu waaga baryey biyaha juuska oo sharaabka ayaan wallaahi museyga nacbaa canjeeradii saaka wuxuu dhahay ugu soo di'inba ma di'i kara xabad canjeero bigeesu lagu daraaye sidaa adaa ogaanaysaan museygan ilnaxariislaan rabaa soomaalida dhammaan meel ay joogtaba bulshada soomaaliyeed ee naxariista u saaxiibka ayaa laga codsaday inay soo caawiyaan aabbahan xanuunka iyo baahidu ay isugu darmadeen
wax uu haysto ma laha walaalayaalow ee inta ka diirnahayso ninkan markuu arko aad baa looga danqani muuqaalkaas ad arkaysiin waxaan rabaa ninkan in la soo caawiyo haddii isbitaalka aan geyne xarda xagar dheer dhaan joognay haddaan isbitaalka aan geyne waxaa la yidhahdee ninkan loogama qaban karo xagar dheere wax loogama qaban karo hataa ileynaya ina gaarta waxba looga qabina dareemayo hindiya u qaada un hindiyaadaa sheegtee xagar buushan dhow nagu soo dhow hanti lagu geeyo ma ma ma haysto maxamed baaruud xuseen warbaahinta heystaa dhadhaab baaruud uu mahadsan yahay ciddii caawin karta aabbahan soomaaliyeed waxay kala xiriiri kartaa nambarka teleefonka eber toddobo shan sagaal saddex eber labo sagaal toddobo toddobo weli wararka kenya ayaanu ku guda jirnaaye madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gashaagwa ayaa gaashaanka u daruuray wararka sheegaya in hogaamiyaha ugu sarreeya waddanka william ruuto uu safarada dibadda ku bixiyo qarashaad saddex jibaar ka badan intii uu adeegsaday madaxweynihii ka horeeyey uhuru kenyaata warbixinta ayaa lagu sheegay in xafiiska madaxweynaha uu safarada dibadda u adeegsaday lacag dhan labo dhibic saddex lix sagaal bilyan oo shilin intii uu u dhexaysay bishii tobanaad ee sannadkii hore ilaa bishii saddexaad ee sannadkan iyadoo mar kale barbar dhigo qarashka ku baxay madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyaata isla muddadaasi lagu sheegay siddeed boqol konton iyo labo milyan oo shilin ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa warbaahinta ku eedeeyey inay baahiyeen warbixin aan waxba ka jirin waxa uu ku doodayaa in warbaahinta sidoo kale laga doonayo inay markaasi baahiyaan guulaha ay dowladdu gaartay hogaamiyaha labada hogaamiyaha labaad ee ugu sarreeya dalka ayaa hadalkan maanta ka sheegay aqalka madaxtooyada waddanka looga arrimiyo state house ee magaalada nairobi oo markaasi uu ka dhacay heshiiska iskaashiga dhaqaalaha ee midooda yurub iyo kenya rigaadi gishagwa ayaa dhanka kale madaxweynaha dalka william ruuto ku dhiirigeliyey inuu sii wado safaradiisa dibadda oo waddanka markaasi dhaqaalo uga soo xaraynayo hal qof ayaa ku dhintay halka toban iyo siddeed kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo kalahaa gaari noocaha nooca ay dadweynaha raacaan ee mataatuuda loo yaqaano iyo gaari kale shilkan ayaa ka dhacay deegaanka winyo ee ku teedsan waddada isku xirta rongo iyo homabeyi ilaa iyo ismaamulka meygori agaasimaha caafimaadka ismaamul goboleedka migori dor dan ochel ayaa sheegay in siddeed iyo tobanka qof ee ku dhaawacantay shilka loola cararay isbitaalka hoose ee rongo shan iyo toban ka mid ah ayaa la daweeyey oo laga saarayaa isbitaalka halka saddex kale oo rakaab ah oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah kuwaas oo loo gudbiyey isbitaalka heerka afaraad ee migori si loogu daweeyo dhanka kale dadka degan rongo ayaa ugu baaqay dowladda iyagoo usii maraya maamulka waddooyinka qaran ee kenha inay hagaajiso waddada xidhiidhisa rongo iyo homabey si ay markaasi gacan uga geysato xakamaynta xawaaraha
sagaashan iyo toddoba dhibic hal gaarisa dhadhaab madowgaashe masalaani balambala iyo taanariva ka dhegayso star f m
iminkana soomaaliya waxaa maanta degan xaaladda magaalada beledweyn arrintan ayaa ku soo aadaysa kadib ciidamo taabacsan guddoomiyihii gobolka hiiraan ee xilka laga qaaday cali jeyti cusmaan ay xirteen waddooyinka magaalada beledweyn maalinkii shalay sidoo kale xaalka magaalada ayaa qasnayd shalay iyadoo dadka magaalada ah ay dhegayeen banaanbaxyo ay uga soo horjeedaan tallaabadii xilka looga qaaday cali jeyte cusmaan ciidamadan taabacsan cali jeyte ayaa xirtay waddada laamiga ee isku xirta isu magaalada beledweyn ilaa garoonka diyaaradaha ee ugaas khaliif qaar ka mid a shacabka ayaa ka hadlay tallaabadii cali jeyte xilka looga qaaday
xaaladda magaalada caadi waa saakay aaday u wanaag badan tahay shalay inkastoo xoogaa yaroo buuqbuuqu ka jireen magaalada caadi waa saakay waxaa isbedelay saakay iyo halay shalay xoogaa yaroo buuqo ahayd magaaladu way buuqsaneed waxay ku buuqsaneedna waxay ahayd maamulkii waa isbedela la yidhi maamulkiiyo bedelkiisiina hadda waa laga baxay caadi waa saakay magaaladu waa meesheedii horey ku soo laabatay aadayna u fiican tahay shacabku waxay dareemayaan in maaragtay ay caadi xaaladdu ku soo noqotay ganacsigu waa caadi dadku wuu kala socdaa baabuurta waad arkaysaan waxaanaa socdo baabuurtu way socotaa xitaa kuwii gaaridameerka way shaqaynayaan dadku caadi noloshoodii caadigahaday marka qabsadeen maadaama hirshabeelle wax badanaan diiddiidna diiddiidna nagula qasbay awalba asiga madaxiisaan ku soconnay asigiina haddii markaad maanta xilkii laga qaaday wax damba noo dhammaystiran male asigaanan amar maanta aabbanaasaa noo eh xaaladda magaalada way iska fiican tahay saaka way furan tahay ganacsigii arradii waa loo soo shaqo tegay wax dhibaataa ma jiraan hadda waxaa layidhi horaa loo yidhi hal xaaraane niri xalaala ma dhasho hirshabeelle markii horeba anaga cabashaan ka qabnay dhowr sanaa cabasho ka qabnay wax naga xaliyaa wayni dowladdii tan ka horaysa naga caawo amaana wax ka qaba waysay xasan sheekh maxamuudna inuu wax ka qabanaa maba filaynba midaan kalentoo ah hiiraan state annaga hiiraan staydan soo dhawaynaynaa waa ku taageersanaha cali jayte wixii caqli lahaa qabo hadde wixii dabaalahoo caqli lahaynna maba qaba caqligaas mabahay qabo laakiin annaga waxaan soo dhawaynaynaa go'aanka uu qaatay cali jayte cali jaytaa ku muuqufnahay haddaan nahay shacabka reer hiiraan
haddaan fikradaydan ka dhiibto bandoowyadii qabtay magaalada shalay iyo bannaanbaxyadii iyo dhibkii isdabajoog ahoo shalay ka dhacay waxaan leeyahay hortay ummad badan baa dembi laga galay waayo hooyo soomaaliyeed baa laga yaabaa halka gasac ay sida yaanyada ay ku doonayso dasuuq uga soo qaadaysa inay toban cunug ay ku buusho qaarkood waxbarasho ay uga dhiibto iyo nolol maalmoodkeed taas markaa dhib weynu ummadda soo gaartay shal noqotay magaalo dhan oo intaasoo makhluuqo ilaahay abuurto ay ku nool yihiin in daqiiqad gudaheed ay saas yeesho ma ahayn fikir saxa fikiran taageeraynana ma ahan hadda maanta alxamdulilaahi jawgii waa isbedelay magaalada jawgeeda uu degan yahay wax rabshadaa iyo waxbadaba kama jiraan alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin noloshuna sideeda caadigaada horey kusoo laabatay waxaa la yidhi shaygu intuu caraf leeyahay ayuu cunimo leeyahay hirshabeelle hiiraan iyo iyo iyo shabeellada dhexe waxa baaraandagoodu lahay intaan la isku goyn ka hor xilliga shaygii uu caraf beelay asagoo xasaanad leh ayaa laga raba ujeedku maanta ku dhaqaaqay inuu ku dhaqaaqo adiga ma ahan raboosho saksha inaad taageerto waa in aad taageerto waxay kula tahay adiga oo cabirkaada fikirkaada uu yahay maantay caraftii xilligay lahda way ka gudubtay annagane wax hirshabeel la yidhaha waxba noo mahayn
qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyn ay cododkaasi ahaayeen gudoomiyaha haayadda maareynta musiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle iyo safiirka dalka qatar ee soomaaliya ayaa maanta daafuray mashruuca udxiyada ee soomaaliya oo boqol lixdan iyo sagaal kun oo qoys la gaarsiinayo gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka maxamuud macalin cabdulle iyo safiirka dalka qatar ee soomaaliya doctor cabdilaah saalim oo xarunta ku yeeshay kulan ayaa isla gartay in dadka danyarta ah la gaarsiiyo deeqdan daafuurka mashruucan waxaa qayb ka ahaa safiir ku-xigeenka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka iyo weliba mas-uuliyiin labada dhinac ka kala socday qaar ka mid ah mas-uuliyiintaasi ayaa ka warbixiyey daafurka mashruucani
gudoomiyaha hay-adda sodma safiirka safaaradda qatar ee soomaaliya dhammaan mas-uuliyiinta kale ee meeshaan jooga waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saaka waxaan u taagannahay inaan daafurno mashruuca adaaxida oo ah mashruuc sanadla ah oo hay-adda qatar jaarati sanad walba ee soomaaliya ka samayso dabcan mashruucan waxaa loogu talagalay inay sanadkan ka faa'iidaystaan dad gaaraya boqol lixdan iyo sagaal kun oo qofood oo soomaaliya joogo dabcan dadka la rajeynaya inay ka faa'iidaystaan waa dadka ku nool xeryaha barakaca qoysaska agoonta haysata iyo dhammaan inta duruufaha iyo noloshuba ay bideen inay kaamamku ku hoydaan dabcan xoolaha waxaa la gaari doonaan xoolaha la qalaayo toddoba kun ilaa iyo toban kun inta udhexaysa waxaan uga mahad celinaynaa runtii sodma oo runtii nagala shaqayn doonta in dadka la gaaro si guud ahaan sidoo kale waxaana la joogo gobolka banaadir oo ayaguna sanad walbaba aan ka wada shaqayno dabcan mashruucan inta aan ka shaqayn doonno waxyaaba waxaa jira mudnaan leh oo aan aad u ilaalin doonno oo ah in xooluhu ay noqdaan xoolo waafaqsan sifaadka sharciga ee loogu talagalay udxiyada waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa hay-adda qatar jarity oo runtii mashruucan udxiyada ku qaban doonto ilaa iyo siddeed ilaa iyo toban kun oo neef inay dalka soomaaliya o dhan ay ka qasho runtii waa mashruuc aad u weyn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dowladda walaanaha lehe qatar oo runtii aan ka rabno mashaariic horumarineed haddana ka waddo oo dhulka mataqaanaa la xoreeyey iyo dhulka kalentado maqan inay nagala shaqayso oo runtii ama beeraha leh ama xoolaha leh taasoo runtii safiirka maanta aad uga wada hadalnay waxaan rabaa halkaan inagu mahad celisho agaasimaha guud ee gobolka banaadir maaraynta musiibooyinka oo runtii nala joogo oo aan ka rabno inuu mashruucan ou wixii gobolka banaadir uu la qabto insha allahu tacaala wixii gobollada kalena wasaaradaha maaraynta musiibooyinka ee dowlad goboleedada ayaan kala xiriiri doonaa inay iyagana la shaqeeyaan lala fududeeyo dhankaasi iyo caalamka haddii aanu egno ciidamada israa'el ayaa weerar ku qaaday xerada qaxootiga ee janiin halkaas oo ay ku dileen saddex falastiiniyiin ah halka ay ku dhaawacmeen ugu yaraan soddon iyo siddeed qof weerarku wuxuu bilowday subaxnimadii hore ee isniintii iyadoo askarta israa'il ay gudaha u galeen xerada iyagoo riday rasaas nool bamgacmeedyo iyo gaassunna sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee wafa mid ka mid ah falastiiniyiinta la dilay waa ilmo yar wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa markaasi magacyadooda ku sheegtay khaalid darwiish oo kow iyo labaatan sano jir ah qaasim sariya oo toban iyo sagaal sano jir iyo axmed saakar oo shan iyo toban jir ah militariga israa'el ayaa sheegay in weerarku uu ahaa mid lagu xiray laba tuhmane iyo weliba in askarta israa'el ay la kulmeen rasaas taasi oo keentay in la isweedaarsado rasaasyo xoogan ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka belgorod ee ruushka ah ayaa sheegay in toddoba qof ay ku dhaawacmeen duqeymaha ukrain ee magaalada voliki kiyev ayaa ku andacoonaya in sideed markaasi deegaan la xoreeyey labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ciidamada cirka ukrain ayaa sheegay in afar diyaaradood iyo sidoo kale afar gantaal oo nooca markaasi kaliba cruiser lasoo riday habeen hore ciidamada ruushka ayaa aada ugu dhow inay u guuraan qeybaha bakhmuud iyo weliba zabrosikhya sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee dalka ingiriiska